shirkanyalan kuuga hadali doona maalmo uu soo dareera qorshaha hagowka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maamulka somalilan ee shanta sanaad dareerta sidii bulshada iyo khubarada deegaanka xog dhammaystiran lanku arwiri lahay xaaladda dhabta ee deegaanka ku jarta sidii siyaasadda wasaaradda lanka beeri lahaaye agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka ee maamulka somalilan iyo magaalada buurama ku furi shirkaasi iyadoona gobro ku hayeen agaasimayaal maamulada gobolka iyo kan degmada iyo aqooyahana shirgadisan iskuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka awdal cabdiwaxaab xuseen moomin iyo anku horeyntii kulanka hadalku jielius oona sharaxii walyaabo lanku hadala doonaa maanta waxaa noo sharaf weyne noo ah in gobolkii labaada lagu furay qorshaha shanta sane ee wasaaradda deegaanka isbedelka cimiladu la doonayo qaabka shanta sane soo socoto soo socda aynay u shaqayso ama habraacay ku shaqayn lahayd ama istraatejig falaanka inaad maskaxdiina tuujisaan inaad ka faaidaysataan inaad una faa'iidaysaan ood qaranka insha allah hadduu ilahay dhaha waxa ina anfaca inaad si ballaadhan u fikirtaan aada ku contribute garaysaan aad ku aada u fikirtaan waqti badanna la siiyo ayaan rajaynayaa khabiirkana runtii la taliya wasaaradda waan soo dhaweynayaa inaguna waxaan rajaynaya insha allah inaad hawsha qeyb weyn ka qaadan doontaan hadduu ilaahay idhaahdo waan ogahay siday idinka go-an tahay iyo sidaad diyaarka ugu tihin in wasaaraddu ay horumar gaadho agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada maamulka somalilan cabdicali mahdi ayaa sheegay intay shirkaan wasaiyo kiilamaad oo lagu furo buurama ujeedadani eeta sidii la heli lahayo xog dhammaystiran oo ka eedan sida laka dhammaystiro kora siyaasadda wasaaradda deegaanka somalilan maantana waxaa noqoteen gruubkii labaad ee fayska faystowgii lagu furay gobolka awdal waana soconaysaa runtii goboladoo dhan insha allah bidnillahi kariim wuu marayaa markaa xogtaa uu ururiyo ayuu qadar uu ku howlgelayaa qoraalkiisii markaasuu bilaabanayaa maanta idinka waxaa laydinka fadhiya haddaba rag waaweyn oo dee ruugcadaayna meesha waa fadhiyaan qadarow nimankii hore wasaaraddu dee niman dhallinyaray ahay gawdhe su-aalo yaro yaroo fudud bay dee ku weydiinaya laakiinse maanta harkaa waxaa fadhiya niman odayaala oo aada u culus oo aqoontii qaranka weliba kuwii wasaaraddina way fadhidaa waxaa lagaaga baahanya inaad joojisid maskaxdooda oo aada maashid oo taliyo tusaaleba wixii ayay bixiyaan inaad inoo noodgaraysid idinkana waxaa laydinka fadhiyaa inaad u fikirtaan sida wasaaraddaasi shan sanno ay u ekaan layd sababta halkan loogu yimidna wax kale maaha maadaama shaqaalihii wasaaradda aa ka tirsantihiin muwaadiniintii reer somalilan aad tihiin inaa qayb ka noqotaan oo aydan hadhow talo odhan dee waxaan anugu anagu weyne hargeysa laga soo waarid ka odhade markaa inaa wixii haysaan ku kordhisaan inaad tustaan inaad de stakeholderskii tihiin inaad meeshan wax ku leedihiin qaybtiinii ay tahay qaybtiinii in la qoro goboladoo dhanna wuu wareegayaa insha allah bidnillahi kariim markaa maanta waxaan idinkaga tegayaa duco iyo ninkaasoo shantada waaweyn oo qodobaasita aynu halkaa kala baxo insha allah bidnillahi kariim shirki iyo su-aalihii iyo wixii ah wadeenna way idiin furayiin officially maalmo uu soo dareera shirkaanya weliba lankuga hadali doone sidii khubarada iyo aqoon-yahanada afkaartoonka biiri lahayana sameeyowka siyaasadda wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada maamulka somalilan